ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa lixda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada qodobada maanto isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqol sagaashan iyo labaad oo xidhiir ah in ka badan soddon qof oo ku dhintay daadad xoogan oo ku dhuftay waddanka afghanistaan dagaalka suudaan oo sanad jirsaday iyo dhinacyada dagaalamaya oo aan kala awood roonayn reer neyjar oo dhigaya dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in dalkooda isaga baxaan ciidamada maraykanka iyo faraacyada alqaacida oo muslimiinta caalamka ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda salaan iyo bogaadin gaar ahna u diray muslimiinta ghaza qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya horyaalka ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqol sagaashan iyo labaad oo xiriir ah welina yahuuddu waxay wadaan gumaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee marinka ghaza maantoo isniin ah kuna beegan maalinkii boqol sagaashan iyo labaad oo xidhiidh ah waxay ciidamada yuhuudda iyo diyaaradahooda ay gudaha magaalada ghaza ka geysteen duqiimo xoogan oo sababay istishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo dhaawaca kuwo kale oo aada u badan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay duqiimo xoogan oo aan loo meeldayin ka geysteen deegaano dhowr ah oo dhaca bariga bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiida ghaza waxaana duqiimahaasi ka dhashay istishaadka qaar badan oo ka mid ah dadka barakacayaasha iyo dhaawaca kuwo kaloo hor leh muqayimka anuseyraad ee bartamaha jiida ghaza waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqiimo xoogan oo xagga cirka ah duqeyntan ayaana si gaara u beegsatay guri ay ku sugnaayeen dad barakacayaal reer falastiin ah waxaana halkaa ku shiiday shan ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guriga halka ay qaar kalena dhaawacmeen dad barakacayaal ah oo doonayay inay dib ugu laabtaan waqooyiga magaalada ghaza kuna socdaalaya wadada al-rashiid ay ciidamada gumaystaha yuhuudda duqiimo xoogan la dhaceen waxaana halkaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay soo tabinayaan wariyaasha ku sugan magaalada ghaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqiimo xoogan ka geysteen waqooyiga annuseyraad waxaana halkaa ku shiiday shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale iyagoo sidoo kale duqiimo kala duwan ka geystay manaadiq dhowra oo ku yaala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka ghaza waxaana dhammaan duqiimahaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida ghaza waxay shaaca ka qaaday inay ciidamada yuhuudda ku kaceen in ka badan afar xasuuq oo wuxuushnimo badan waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday dad gaaraya afartan iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan lixdan iyo laba kale waa sida ay wasaaraddu ku sheegtay war qoraal ah oo ay saacadihii tagay soo saartay isbitaalka larobiyan ee ku yaala magaalada khanyonis ee koonfurta marinka ghaza ciidamada yuhuuddu waxay ka geysteen duqeyn arxandaro ah waxaana halkaa ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid ah bukaanadii ku sugnaa isbitaalka iyo sidoo kale shaqaale iyo caafimaad iyagoo uu burbur xoogan uu soo gaaray qeybo ka mid ah isbitaalka sida uu sheegay maamulka isbitaalka al orobiyan guri ku yaala mandiqada alfijaar ee koonfurta magaalada kanyonis ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale ka geysteen duqeyn arxandaro ah waxaana halkaa ku shiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waxay sidaas la mid ah yuhuudda u duqeeyeen bariga muqayimka almaqaazi ee bartamaha marinka ghaza waxaana duqeyntaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah dhinaca kale waxay ciidamada yuhuudda weeraro xukugallaha ka geysteen deegaano ay ku sugan yihiin dad falastiiniyiin ah kuna yaala daanta galbeed waxay waxayna weeraradaasi yuhuudda xabsiga ku tixaabeen dhalinyaro badan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan deegaanada ay weerareen waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada yuhuudda deegaano dhowra oo ku yaala daanta galbeed waxaana ka mid ah muqayimka aljazwaa ee magaalada biirah waxayna yuhuudda halkaa kala kulmeen iskacaabin adag oo uga imaatay shacabka ku dhaqan muqayimka ciidamada yuhuudda ayaana ku khasbanaaday inay halkaas iskaga cararaan sidoo kale deegaano dhowra oo ay ka mid yihiin cazuun kufru nicam kufru beled canbata iyo deegaanka shuufa oo dhammaantooda ku yaala magaalooyinka kala gedisan ee daanta galbeed ayay weerareen ciidamada yuhuudda waxayna halkaa ku dileen kuna dhaawaceen sidoo kalena ay xabsiyada ugu tixaabeen dad gaaraya shan iyo toban ruux oo u badan dhalinyarada ku dhaqan daanta galbeed deegaanka kufra beled oo keliya ayayna xabsiga ugu tixaabeen yuhuudda in ka badan afar dhalinyaro ah waxay sidoo kale xog ku galeen ciidamada yuhuudda magaalada alqaliiliya ee daanta galbeed waxayna halkaa ku dhibaateeyeen dadkii ku dhaqanaa halka sidoo kale ay ciidamada yuhuudda xabsiga ugu tixaabeen wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa agagarka taraafikada ee deegaanka alqaliiliya
في جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وهقاك barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali mahadsaned walaalka dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey daafaha dunida qodobada maanta aan idinkugu soo diyaarnay waxaa ka mid ah in ka badan soddon ruux ayaa ku dhintay daadad xoogan oo ku dhuftay dalka afghanistaan dalka afghanistaan ayaa waxaa dhowaan ka da-ay roobab mihiigaan ah oo dheliyay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed war ka soo baxay wasaaradda la socodka musiibooyinka imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa looga hadlay khasaaraha rasmiga ah ee roobka ka dhashay waxay imaarada islaamiga ah ee afghanistaan xustay oo shaac ka qaaday dhimashada saddex iyo soddon ruux iyo dhaawac toddobaiy labaatan kale wasaaradda ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku shaacisay inay burbureen ku dhowaad lix boqol oo guri gebi ahaana dhulka ku darsoomeen wasaaradda ayaa sidoo kale shaacisay in daadadka ku dhuftay qaybo ka mid a dalka afghanistaan ay ku dhinteen tiro xoolo ah oo ku sugnaa guryaha daadadka ku dhuftay mas-uul sare oo ka tirsan wasaaradda la socodka musiibooyinka imaarada ah ayaa shir jaraayadii uu qabtay ku shaaciyey in dhulbeereed laba kun oo higtar gaaraya ay saameeyeen daadadka ku dhowaad kun qoysna ay ku barakaceen roobabka mahiigaanka ah sawiro ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa lagu arki karaa ciidamada gaarka ah ee imaarada iyo diyuuradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikobtarka oo gurmad u fidinaya dadka ku saamoobay daadadka xoogan ee ku dhuftay dalka afghanistaan oo ay ku dhinteen saddex iyo soddon ruux ayna ku dhaawacmeen tiro kale geeska kale dagaalka ka socda dalka suudaan ayaa sanad diirsaday muddo sanad kaamil ah ayaa kasoo wareegatay markii dalka suudaan ee dhaca qaaradda afrika uu ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada militariga xukuumadda khartuum iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee taageerada ka helaya xukuumadda imaaraadka carabta dagaalka sanad jirsaday ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux iyo barakaca malaayiin kale taas oo ay dheer tahay inuu geystay musiibooyin bani-aadinimo burbur dhaqaale iyo dhibaato kale tan iyo wixii ka horeeyey dagaalka laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo sideeddii waxa uu dalka suudaan martigeliyey isbeddelo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo ragaadiyey bulshada saddex iyo tobankii bishii abril ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun saddex iyo labaatanka waxaa dalka ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada militariga iyo kuwa gurmadka deg dega ah arrinkaasoo sii murjiyay xaaladii dalka ka jirtay markii uu dagaalkii bilowday kadib waxaa mashquul galay garoomada diyaaradaha ee dalka suudaan si gaar ah kan ku yaala magaalada caasimadda ah ee khartuum halkaasoo ay isku cariirinayeen diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo wufuudda ka socda dalalka yurub ee naftooda la baxsanaya bishii ugu horreysay ee dagaalka waxaa magaalada khartuum martigelisay mawjado duqeymo ah oo lagu garaacay xaafadaha kala duwan ee magaalada khartuum kuwaas oo sabay dhimashada iyo dhaawac boqolaal ruux waxaa intaa dheer oo caasimadda martigilis ay mawjado boob iyo bilileqa ah oo lagula kacay xarumaha ganacsiga iyo kuwa kale ee ku yaala magaalada kaasoo intiisa badan ay ku kaceen maleeshiyaadka la magacbaxay r s f labaatankii mey sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka waxaa magaalada jidda ee caasimadda dalka sacuudiga ka furmay wadahadal qaatay muddo toddobaad ah kuwaasoo garwadeen ka ahaayeen dowladaha maraykanka iyo sacuudiga laguna doonayay in lagu joojiyo dagaalka suudaan waxaa gebi ahaan uu fashil ku soo idlaaday wadahadalkaas laguma guulaysan in dagaalka la joojiyo darafyada ishayana lagu qanico inay gaarhaan heshiis xabad joojin oo waara gobolka daarfuur ayaa bartamihii sanadkii lasoo dhaafay laba kun saddex iyo labaatanka maleeshiyaadka gurmadka deg deg ah ee taageerada ka helaya xukuumadda imaaraadka carabta ka geystay xasuuqyo aada u foolxun iyagoo geystay kufsi jamaaci ah oo ka dhanna haweenka muslimaadka ah iyo xadgudubyo kale dabayaaqadii bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay ciidamada suudaan ayaa iskaga insixaabay magaalada wadmadeni ee caasimadda gobolka aljaziira waxaana durbadiiba magaalada gacanta ku dhigay maleeshiyaadka r s f iyagoona isku fidiyey degmooyin hor leh wixii xilligaas ka dambeeyey niijab xogan ayaa soo wajahay ciidamada maleeshiyaadka xukuumadda suudaan iyadoona maleeshiyaadka janjawiidka ay la wareegeen kaydad huba oo ay lahaayeen ciidamada kuwaasoo qaarkood ay u adeegsatay inay kusoo rido diyaarado badan oo ay leedahay xukuumadda khartuum hadda oo uu dagaalka sanad jirsaday ma muuqato wax waanwaan ah ama wadahadal ah oo lagu soo afjaraya colaadda sii dabadheeraanaysa ee ka ololsan dalka suudaan labada dhinac ayaana mid weliba waxa uu ku adkaysanayaa inuu dagaalka sii socdo ilaa ay ka gaarayaan yoolka ay tiigsanayaan oo ah in midkood saaxada laga saaro ugu dambeyntii dad badan ayaa iskugu soo baxay waddooyinka dalka naiger kuwaas oo dalbanaya in dalkooda iskaga baxaan ciidamada maraykanka boqolaal kun ayaa sabtidii aynu soo dhaafnay banaanbaxyo waaweyn ka dhigay magaalada niyaami ee caasimadda dalka naiger kuwaasoo sita boorar ku qoran luuqadda ingiliishka kuna xardhan erayo ka dhan ah maraykanka waxaana ereyada ku xardhanaa boorarka ka mid ahaa ameerika iskaga bax naiger maariya zali oo ka mid ah dadkii isku soo baxa dhigayay ay tidhi waxaanu leenahay saldhigyada maraykanka ma rabno maraykanka jooga dhulkayaga tan iyo markii dalka niger ka dhacay afgembiga weynaa ee talada dalkaas lagula wareegay dalka ayaa soo food saaray burbur iyo dhaqaalo yaro baahsan dowladda niger ayaa sidoo kale iskaga baxday ururka la magacbaxay ekwas oo ay ku midaysan yihiin dowlado badan dhowaan dalka niger waxaa kasoo degay diyaarad sidii tababaryaal ruush ah dowladda ruushka ayaa ku lagu fidsanaysa afrika gaar ahaan mandiqada saxraha iyo saaxilka afrika halkaasoo ay ku xooganeed dowladda maraykanka dibadbaxyaasha ayaa lagu arkeeyay calanka dalka ruushka oo dadka taageero badan u muujinayeen xukuumadda moscow si kastaba haatee dalka niger ee dhaca saxaraha iyo saaxilka afrika waxaa ka howlgala mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayna marar badan ka fuliyeen weeraro bogdoox ah weeraradaas ayaa curyaamiyey dhaqaalaha dowladda camiilka u ah faransiiska iyo reer galbeedka ayna gumaadayso shacabka niger dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka maanta oo inaga intaas aan dib idinkugu celiyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa faracyada mujaahidiinta alqaacida ayaa muslimiinta caalamka ugu hambeliyeeyey munaasabadda ciidda iyagoona salaan iyo bogaadin gaar ah u diray muslimiinta khaza oo wajahaya lix bilood oo xiriir ah cudwaanka sahyuuniyadda warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya walaalkeen zakariya cumar furuucda jamaacaadka jihaadiga ee alqaacida ah ayaa munaasabada ciidda ee shawaal kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada waxa ay intooda badan soo saareen bayaanaad hambalyo ah oo ku socda guud ahaan ummadda muslimka ah iyagoona ka sinaa inay ihtimaam gooni ah siiyeen imtixaanka haysta muslimiinta khaza mu-asasada warbaahineed ee almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan hambalyo ah oo ku saabsan munaasabada ciidda munaasabadan weyn awgeed waxaan halkan tahniyada ka soo go'day qalbiga u direynaa guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan rajada ummadda iyo ileyskeeda oo ah ugargaarayaasha shareecada islaamka khaasatan hogaanka sare ee alqaacida ee faracyada shaam soomaaliya maqribul islaam qaarad waka hindiya iyo jasiiratul carab dhammaantood waxaynu leenahay taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal kullu caamin waantum bikhayr ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim isagoo sii socda waxaa bayaanka la sii raaciyey ummadeenna muslimka ah annagoo idinku hambalyeynayna munaasabadan weyn iyo farxadda ballaaran haddana waxaynu idin xusuusinaynaa xaaladda ay ku sugan yihiin walaalaheenna muslimiinta ee falastiin ee gumaysiga ku jira barma kashmiir turkistaanta bari bosniya iyo herseg iyo qaybo ka mid ah afrika iyo meelo la mid ah oo ka tirsan wadamada muslimiinta kuwaas oo la nool dul iyo dhibaateen iyagoo weliba la kulmaya shirqoolada madaxda khawaanada ah iyo qodlaanka muslimiinta waxaan hambalyada ciidda ku gaaryeelaynaa ehelkeenna iyo walaalaheenna ku sugan falastiinta gumaysiga ku jirta gaar ahaan khasada sabarka badan waxaynu ku leenahay bishaaraysta muslimiinta halkaasi ku sugan maanta ka hor waxaynu ahayn kuwa muslimiinta ugu hambalyeeya labada ciid allahna waxaynu weydiisan jirnay inuu u hiiliyo muslimiinta afghanistaan iyo falastiin laakiin maanta waynu arkaynaa sida uu allah u makaniyey mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee dalka afghanistaan kadib markii uu hoojiyey gaaladii maraykanka ahaa iyagoo cararayana uu dalkaas ka soo saaray allah waxaynu maanta weydiisanaynaa inuusan dayicin ducada iyo nafurka muslimiinta oo guul ka weyn uu ka keeno falastiin iyo guud ahaana dhulka muslimiinta ah ee gumaysiga ku jira ayaa lagu soo qatimay bayaanka hambalyada ciidulfitri almubaarak ee kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada ee kasoo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiirat alcarab bayaan kan la mid ah waxaa soo saaray mu'asasaadka al-andalus iyo azallaaqa kuwaas oo ku kala hadla afka alqaacidada maqribul islaam iyo nusratul islaami walmuslimiin oo ka dagaalama wadamada saxaraha iyo saaxilka afrika iyo guud ahaan galbeedka caalamka islaamka ummadeenna qaaliga ah waxa ina farxad gelinayaa in halkan aan kaga soo dirno hambalyo qalbiga kasoo go'day oo ku aadan munaasabada ciidulfitri almubaarak allah inaga aqbalo acmaashii wanaagsaneed ee aynu soo qabannay si gaar ah waxaan halkan hambalyo udgoon uga diraynaa walaalaheenna muslimiinta ee ribaadka kaga jira thuquurta cisiga iyo sharafka ee jasiiratulcarab bariga afrika shaam qaarada weka hindiya iyo maqribul islaam tahniyada qaas ah waxaynu u direynaa madaxdeenna iyo mashaa'iqdeenna culammada ah ee ku kala firdhisan dunida ayaa lagu yidhi bayaankan ay sida wadajirka ah u faafiyeen mu'asasaadka al-andalus iyo azallaaqa isagoo sii socda bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta maqribul islaam waxaa lagu yidhi waxaynu halkaan tahniyada gaar ah uga direynaa walaalaheenna ribaadka kaga jira khasada sabarka badan kuwaas oo farxadooda ciidda ay ku dheehan tahay murugada musiibada haysata oo ay qosalka ubadkooda ku sugan teendhooyinka barakacyaasha ku darsantay oo hinta ku timid duqaynta indhala-aanta ah waxaan leenahay sabran reer khaza ballankeenna waa waaberiga guusha iyo subaxa ay burburayaan ruurta sahaayanada waxaa kaloo aan hambalyo gaarsiinaynaa walaalaheenna maalmihii lasoo dhaafay ribaadka kaga jiray barxadaha masjidul aqsa iyagoo ka ilaalinaya wasaqda yahuudda laan jannaha idiin sugnaato daa'ifada mansuurada ah ee ribaadka kaga jirta hareeraha baytulmaqdes xaaladan taagan waxaynu rajaynaynaa inay ifafaallo u tahay nasriga iyo guusha weyn ayaa lagu yidhi bayaankan hambalyada ciidda ee ka soo baxay mujaahidiinta maqribul islaam gabagabadii waxaynu halkaana fariimo garab istaag ah iyo sabarsiin ah uga diraynaa walaalaheenna maxaabiista ah ee ku xidhan xabsiyada dawaaqiidda carabta iyo cajamta waxaan leenahay allah idinka aqbalo camalkiinna farajkiinnana ha soo dadejiyo ayaa lagu yidhi bayaanka al-andalus iyo azallaaqa marka la yimaado bariga afrika mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay kelimada maqal ah oo uu jeedinayo asheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo uu ku dirayo hambalyo la xidhiirta munaasabada ciidulfitri almubaarak qaybaha hore ee kelimada sheekha waxa uu si qoto dheer uga hadlayaa dhibaatada haysato muslimiinta khaza oo ay yahuuddu muddo lix bilood ah gumaadayaan waxaan ku leenahay ehladeenna muslimiinta ee reer falastiin ee dhibaatadu ka soo gaartay cudwaanka yuhuudda iyo nasaarada allah subxaanahu wa tacaala musiibadiinna ha idinka ajir siiyo badiil ka khayr badan ha idinka beddel siiyo waan idinla xanuunsanaynaa dhibaatadiinnuna waa dhibaatadeenna in sha allahu kama gaabin doonno wixii aan awoodno inaan idinkugu hiilinno ogaadana melihin haddaan muslimiinta nahay meel kale oo aan u cararno gurmad iyo hiilna aannu weydiisanno oo aan allah ka ahayn subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed aan allah isku xirno kitaabka iyo sunnaha aan goosdambeedka ku qabsanno iska diidno wax kasta oo khilaafsan ku dhaqanka shariicada raxmaanka sida dimuquraadiyadda shuuciyada calmaaniyada iyo wixii la mida iyo ciddii noogu yeedraysaba waadba dhimanaysaane ku shahiida idinkoo kitaabka iyo sunnaha ku dheggan iyagaa cisiga iyo sharaftu ku jirtaa adduun iyo aakhirabe qaala allahu tacaala faistamsik bialadii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim marka laga soo tago kelimada sheekh cali dheere waxaa alkataa'ib al akhbaariya ay baahisay filim soconaya in ka badan soddon daqiiqo kaas oo ciwaan looga dhigay qaadimuuna yaa aksa iskuna xiraya halganka ka socda bariga afrika iyo dhulka la haysto ee filistiin
إن الجهاد الذي نخوضه ضد المرتدين هو توطئة ولبنة في طريق تحرير بيت المقدس، فنحن نقاتل هنا في شرق أفريقيا وعيوننا على بيت المقدس.
القدس نادت يا أخي فانهض وقم نصطف متحدين نوفي بالذمم ونصد كالبنيان مسعور الحمم ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله